waa canab geedi maxamed hay-adda magaceeda la dhahaa halgan women led organization waxaanan ka ahay director ama mas-uul sare sababta halgan loo aasaasay maxay ahayd halgan waxaa loo aasaasay markaan aragnay caqabado badan oo ka jira xeryaha sida gurninka fircooniga haweenka oo dhibo badan loo geysto guurka qasabka ah ee gabdhaha iskuulka ka soo baxo oo waalidiinta iskuullada ay u diidaan ayaan waxaan go-aan ku gaarin inaan bulshada wacyigelino la hadalno kala hadalno caqabadaha ay leeyihin gurninka fircooniga guurka qasabka ah gabdhaha ee waxbarashada loo diida haweenka la dhibaateeyo iyo shaqaaqada haweenka aan wacyigelin ka sameyno aan kala fariisano bulshada sidaa darteed hay-ad u aasaasnay haddana waxaan ka shaqeynaa ifo one xafiis baan ku leenahay waana ka shaqeynaa waxaan sameynaa wacyigelino waxaan la kulumnaa gurubyo oo haween ah oon kala hadalnaa gurninka fircooniga guurka qasabka ah iyo waxyaabo fara badan oo kale waxaan kaloon bixinaa xirfado oo shaqo abuur sida dharkarintoo kale cilaankaoo kale markaan haweenka marka hore aan tababaro siino oon la hadalno oon wacyigelin siino kadib haweene waxaa jira dhabab qaba sida loo geysto shaqaaqooyin loo geysto oo bulshada laga midabtakooro kuwaasoo kale waxaan siinaa tababaro si ay u dhacsadaan nolol maalmeedkooda arrimahan haddaad sheegaysa waxaa qabanaya hay-adaha kale oo samafalka ah idinka oo dadkii qaxootiga inaad samaysaan hay-ad u adeegta dadkii islamarkaana hay-adaha aad garab ka heshaan marka hore hindisahaas muddo intee dhan buu soo socday qaabkeen idinku hirgasha wallaahi in muddaha hindisaha wuu soo socday labada kun iyo toddobiyo tobankiiaan bilownay brograamkan aasaaskiisa laakiin waxaan ku guulaysan ugu dambeyn inaa hay-ad maxalli ah oo ka diiwaan gashay u n h c r ta oo sida hay-adaha kaleo u shaqeysa baatanaale ee u n h c r aan noqonay labada kun iyo labaatan iyo labadii mideeda kale hay-adaha annaga waxaan uga duwannahay annaga bulshadii baan ku dhex jirnaa caqabadii baan ognahay rabitaankii baan ognahay baahidii baan ognahay waayo dad bulshada ka mid ahaan nahay oo qaxooti ah oo bulshada ka soo baxa laakiin hay-adaha kaleoo maxalliga ah waxaa laga yaabaaba inay subax imaadaan niska dambana iska noqdaan oo wixii kale yani warbixinta saxda ah oo xerada ka jirta inaysan ogeyn laakiin annaga maadaama aan nahay haayad qaxooti iyo deegaan iskugu jira dadka meesha degan deegaan iyo qaxooti ay yihiin waxaan ognahay baahida saxda oo ka jirta bulshada dhexdeeda taasaan uga abuurto marka inaan hay-ad bulshada dhexdeeda aan ka asaasno si aan dadkeen uga olooleyno wixii aan qaban karno u qabanno wixii aanan u qaban karin oo naga weyna aan hay-adaha naga awooda weyn ama u n h c r aan ugu bandhigno aan maxeeto oloolaan ugu sameyno dhowr iyo soddonkii sane halkan la deganaa hay-adaha halkan ka shaqeeya waxaa dadka ay ku dhaliilahayeen in ay bajadiyo kusoo qaataan dadka qaxootiga arrimaha dumarka difaacidooda ka hordaga gudninka fircooniga iyo xuquuqda dumarka haddana sheekada ay ahayd qowda maqashiya waxna hoo qabanin oo dhaqaalahaasi uusan si fiican u wada gaaraynin dadka dadkii howlaha ka dhiidhinhaya ee u dooda ayaad ka mid ahayd maxaad kaga duunaan doontaan ficilada hay-adaha hore looga barta wallaahi walaalow kolley waxyaabo badan way iska jiraan caqabadana way iska jiraan laakiin waxaan kaga duwanaan doonnaa hay-adaha kale annaga dad qaxooti baa nahay dad dadkii la siman baa nahay dad dhibaatada dadka haysato ayagaba ay haysato baa nahay waana dareemi karnaa dhibka dadka ay haystaan marka qof qaxooti ah oo bulshada kasoo jeedo iyo qof qaxooti aan ahaynoo yacni ruux deegaana ama international ama qaxootiga ka baawar sarreeya isku mid ma noqonayaan mideeda kale sidii annaga inoo aamineen hadda hay-adaha kale uma aaminan waayo annaga ayagaan ka dhex imaanay wixii jiraan ogna xaqiiqda ah wixii markaas ayadaa saxda oo ka taagan meeshana waan wixii aan qaban karna wax baan ka qabana wixii kalena waan bandhigaynaayo dad baan la kaashanaynaa marka annaga iyo hay-adaha kale wax weyn baa noo dhexe farqi weyn baa noo dhexeeya sideed ku ogaataan baahiyahan aad sheegtay inaad wax ka qabanaysaan oo aad ku mashquulsan tihiin qaabkeedna oola macaamishaan tusaale ahaan hooyada ama kufsiga loo geystay ama gabadha dhibaatada jinsiga ku saabsan la kulanta wallaahi dad baa jira noo shaqeeya oo bulshada ka dhex shaqeeya oo community own resource persons la dhaho oo maxay aheeto bulshada dhexdeed ka shaqeeya bolog walba ka shaqeeya subaxi soo baxa xog aruurin sameeya dhacdooyinka wixii dhacay waxaasoo dhan gudoomiyaasha la shaqeeya bolooga dhexgala waraysta wixii markaa caqabadoo ka soo baxa maxay hayto nala soo wadaaga xafiiska keena wixii aan ka qaban karno anaga kahalgan ahaan aan ka qabano wixii aanan ka qaban karin aan u oloolayno marka waan ognahay waayo shaqaalo badan baa jiro boloogyada hadda waa sagaal boloog boloog walba shaqaalaa noo joogo oo arrimahaas shaqaaqada haweenka iyo dhibabka loo geystay wacyigelinta haween waxaa jira dhibaataysanoo hooyooyin keligood oo aabbana aan ag taagnin agoon haysto qaarkood waxaa jira curyaamo oon shaqaysan karin kuwaasoo kale waan tababarnaa markaan tababarna kadib hay-adaan ku xariirnaa si loo siiyo wixii shaqo awuur ay ku samaysan lahaayeen sababto annaga hadda haddaan aas-aasnay awood saa u siiweyn ma lihin laakiin hay-adaha kale waan ku xirnaa waayo waan wada shaqeynaa un h r waan la shaqeynaa d r c partnersana waan la shaqeynaa hay-adahoo dhan badana waan la shaqeynaa annagana hadda ayagaama ka mid nahay marka wixii marka ayada annaga aan u qaban karno ka halgan ahaan waan u qabanaa wixii naga weyna wax la dhaho refaral pathwaysaa jiro waan gudbinaa waxaan u gudbinaa u n h c r d r c t d h email allaale meesha laga caawin karo